madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe ayaa maanta hortegay guddiga joogtada golaha aqalka sare si ay uga wada hadlaan xaalada siyaasadeed oo xilligan dalku marayo guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi oo ugu horeyn kulanka ka hadlay ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay in dhinacyada siyaasaddu ay wada hadlaan islamarkaana heshiis wada ogola ay ka gaaraan arrimaha doorashooyinka dalka mudane madaxweyne codsiga aniga oo ku hadlaaya magaca aqalka sare aan soo jeedinayaa waxa weeye dalkeennu badbaado u baahan yahay inuu badbaadana wuxuu u baahan yahay wadahadal iyo wada tashi aan wada hadalno waa aan heshiino maxay markaa u baahan tahay waxa weeye cid kasta oo kolkaa siyaasaddan dalkan maanta jira shaqo ku leh inta laysu wada yimaado in la tashado tala waa nabad waa nabad waana nolol waa waxay u baahan tahay in la tashado oo laysu tanaasulo tanaasul la sameeyo wax laysu quudho laysu ogolaado fikirka iyo talada la kala qaato oo ay noqonayso yacni kolka wax laysu quudho tanaasul laysu sameeyo run laysu sheego sharcigana lagu dhaqmo waa furaha nabadda heshiiska iyo nabadda weyn axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa hadalkii uu ka jeediyey aqalka sare ku soo qaaday sababihii keenay in isaga iyo madaxweynaha puntland ay ka baaqsadaan ka qaybgalkii shirkii dhuusamareeb saddex maanta waxaa laga yaabaa inaad laysu weydiinayay axmed iyo siciid iyo way yimaadeen shirkii dhuusamareeb mayna tegin talow maxaa lala iman doonaa maxay sabab tahay shirka dhuusamareeb asbaabaa jiray dhuusamareebtu wadahadal baan ka galnay prime minister baa ku jiray waxaan ku heshiinay guddi in la qabto wasiirka arrimaha guduhu uu guddidaas liidgareeyo xafiiska ra-isul wasaaraha iyo fulintu ay mas-uuliyaddooda qaataan guddidaasi ay isugu tagto garoowe la isu yimaado shirka kale la qabto within annagoon kasoo dhammaanin meeshii waxaa timid ra-iisul wasaarihii oo toban toddoba daqiiqo isagoo meesha kaga baxay oo aqalkii shacabku golihii shacabka uu meesha ka saaray war sideen waxu jiraan waxaa intaa kasii waxaysan soomaalidu qabaa'il bay wax ku qayqaybsanaysay hadday arrintii dhacday bal ra-iisul wasaarihiina hala soo magacaabo ilaa shalay waxbaa lagu fadhiyey kadbacdina aan isaga nimaadno dowlad shirkii kaliya sidii loo qaban lahaa oo haddii guddidiiba xataa loo baahan waayey inagu intaan wada hadalno guddidu farsamoon bay noo keenaysay aan wada hadal galno iyadoon cudurdaaradii weli layska qancinin cilado kalena ay iska jiraan baa shir dhuusamareeb la isugu tegay madaxweynaha iyo ay cilaamiyeen ma ayna noqonin inaan tago asbaaba la wada ogyahay oo jiray siciidna ma tegin markii dambena waxaan qaadanay inaan tagno xilligii la ogaaday inaan tegaynana waa tii shirkii la xidhay axmed madoobe ayaa dhinaca kale sheegay halka uu wakhtigan marayo wada hadallada ay muqdisho u joogaan waxaana uu xusay in madaxweynaha soomaaliya ay kula taliyeen in wada hadallada lagu soo biiriyo maamul goboleedyada ka maqan si loo gaaro heshiis lagu wada dhan yahay arrintii guud maalinood waad arkayseen waxoogaa hadallo lasoo twitter-gareeyey siciid iyo axmed iyo shir baa la diiday waxaan idhi haddii shalay dhuusamareeb shirkii ahaa diidmadu ay ahayd niman baa ka maqnaa inaan anagoo saddex haddana intaan shirray hadhow aad naxamataan oo tidhaahdaan ari hadday saddexdii qoyska ahayd ba haddana wax shiraysee masiirka iyagamaa ka talinaya warkaasi war kale waay taas inaanaan shir intaanu gallo saddexdayadu communikee soo saaro nooca doorashada ka soo hadallo warqad kale aan soo saarayo waxay macno tiraysaa nooca shirku uu yahay iyo imaatinkaiyagii iyo waxoo dhan waxaan isla qaadanay markaa inayna saxayna madaxweynehu waan joogaynaa xamar waa la yimid cidi cid kama xigto madaxweyne marti baan kuu nahay intaa marka laga soo tago intii la doonaan joogaynaa xamar saaxiibadana ha loo yeedho haddaan wax kala tabanayna aan wada hadalno labada aqal ha laysu keeno golaha shacbiga ha lasoo reebo meeshuu isbiirku ku socdo dib ha loo soo celiyo aqalka sare ha loo geeyo hore ha loo jiido ha la wada hadlo dadka siyaasadani ay ka dhaxayso kulligood goobta ha ku wada hadlaan laakiin labadii aqal oo is-ilowsiinayo is-ignoor garaynaya dowlad goboleedyadii oo laba khaanadood lagu kala ridayo madaxdii oo buuq iyo dhibaato kale ay jiidayso wax macnaha nooma samaynayso in la yidhaahdo doorashaa laga hadlayaa waxaa asalku uu yahay in marka hore midnimada la ilaaliyo siyaasadana laysu keena madaxweynaha jubbaland ayaa ugu dambayntii sheegay in xaaladii ka taagnayd gobolka gedo ay isku hayeen iyaga iyo dowladda dhexe ay iminka meel wanaagsan marayso islamarkaana guddiyo labada dhinaca loo saaray taasoo uu sheegay in maalmaha soo socda ay soo ilaan doonto xasan kaafi qoyste v o a muqdisho